لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب suuratu saad ayaan ku soo jirnay aayadda afartan iyo koowaad ayuu darsigan ka bilaabanaya suuradda qeybteedii qisooyinka ka hadlayay ayaan ka ayaan ku dhex jirnay oo inoo dambeeyey qisadii nabiyullaahi sulaymaan calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaan ka soo baxnay halkan waa qisadii nabiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala wadkur xus oo sheeg cabdanaa addoonkanaga ayuuba ayuub ahaa id waqti sheeg oo ka sheegtee naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay annii anigu buu yidhi masanii waxaa itaabtay ashaydaanu shaydaan baa itaabtay binusbin dhib buu igu taabtay iyo wa cadaabin iyo cadaab xanuun macnaha qulnaa lahu markaasaa waxaan ku nidhi halkaasay ku jirta markaasaa waxaan ku nidhi urkud haraati birijlika lugtaada waxaad ku haraatidaa dhulka wey macnaha dhulka ku haraati oo ku dhufo meesha waxaa ku jira wuu ku haraatiyey wuu ku dhuftay il biyo abaa ka soo buuday markaasaa waxaa lagu yidhi haadaa kan soo baxay ee markaad lugta dhulka ku dhufatay ka soo booday haadaa kani muqtasalun mid lagu qabaysto wey waa biyo lagu qabaysto kaasoo baaridun qabow iyo wa sharaabun mid la cabo mid lagu qabaysto oo qabow iyo mid la cabow wa wahabnaa waanu hibaynay lahu ayuub waxaanu u hibaynay ahlahu ehelkiisi iyo wa mitlahum in la mid ah oo macahum la jirankooda ah intii in la mid ah oo la jirtana waanu siinaba uu rabiye subxana wa tacaala raxma raxmatan naxariisasho daraaddeed baan u siinay oon ugu hibaynay oo minnaa xagganaga ka ahaatay iyo wa dikraa waanin darteed liulil albaabi kuwa caqliyada fayow saaxiibka ah la waaninayo wakhud qaada baa lagu yidhi ayuubow biyadika gacantaada waxaad ku qaadataa diqsan xidhmo laamo yaryar ah laamo yaryaroo xidhmo ah qaad baa lii gacanta ku qaad oo fadrib ku dhufo bihi diqsigaas yacni xaaskaaga ku dhufo walaa taxnat hana dambaabin innaa anagu wajadnaahu waanu helay ayuub saabiran inuu yahay mid sabraya nicma waxaa nicmo lahaaday alcabdu addoon baa nicmo lahaaday isagaa laga wadaaya maxaa yeelay innahu isagu awaabun midkii noqosho badan wey oo ilaahay u noqdo subxana wa tacala nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waa kaan fii suurati alanbiyana kusoo marnay waxa uu aada ugu caja badnaa oo uu ku tilmaanaa sabirka wuxuu ahaa addoon ilaahay imtixaanay subxaana wa tacaala imtixaankii ilaahay mariyeyna ku sabray xadiidka rasuulkeena sal alay waslam ka sugan ayaa wuxuu leeyahay min xadiidi anas xadiidkaas waxaa soo saaray abu yacla fii musnadihi bazaar abu nucaym fi lxilya addiya fi lmukhtaara ibnu xibaan fii saxiixihi ibnu jariiri tabari waana xadiis saxiixa sheekhu albani caleyh raxmat ullahi saxiixada yani xadiidka raqamkiisa toddobiyo toban uu yahay ayuuna ku keenay xadiiska xadiisku wuxuu leeyahay anas baa nabiga ka warinaya sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi ina nabiy allahi ayuuba labita bihi balaahu labita bihi bala'uhu hamaani casharata sana nabiyullaahi ayuub balaayadii ila iyo imtixaankii cudurkii ku dhacay weeye sideed iyo toban sano ayuu hayay farafadahu alqariibu walbaciid shisheeye iyo sokeeyaba way diideen waa laga kala tegay ila ruuxa bugto badan iyo baryo badan waa laysku naca ruuxa hadduu bugtadiisu dheeraato qaraabadii xataa waa nacaysa waa laga kala tegay ilaa rajulayni min ikhwaanihi laba nin oo walaaladii a mooyaane dadka intiisi kale waa ka tagay labadaa nin ha aroortiina way kusoo kallihi jireen galabtiina way ka caraabi jireen labadii nin baa marka sheekaystay mid baa kii kale wuxuu ku yidhi maal maalmaha ka mid a taclamu wallah laqad adnaba ayuubu danban maa adnaba axadu min alcaalamiin miyaad ogta waad ogtahay wuxuu ilaahay baan ku dhaartay ayuub wuxuu dambaabay buu yidhi dembi axad khalqiga ka mid a oo kaleetoo dambaabay uusan jirin markaasuu kii kale wuxu uhi wamaa daak oo muxuu yahay markaasaa wuxuu ihi mundu hamaaniya casharata sana lam yarxamhu llah fayakshif maa bihi sideed iyo toban sano yuu intaa rafaadsan yahoo jiran yahay ilaahayna uusan u naxariisanaynin oo uusan cudur ka qaadaynin soo dembigu gale ma weyna marka ila waxun baa lagu maagay saasuu yidhi ayib ninkii kale markii ay ayuub u yimaadeen oo ayuub uu yimid wuu ishayn waayey warkiibuu ayuub u sheegay ayuub baa marka arrintii wuxuu yidhi laa adrii maa taquulaan waxaad leedihiin anugu ma garanaye laakiin ilaahay baa og markii aan maalan intuu fayoobaa intuu fayoobuu ka hadlayaa laba nin oo murmaya oo ishaystaan soo mari jiray buuhi markaasaa murankooda dhexdiisa waxaan ka maqlayaa buuhi iyagoo ilaahay magaciisa sheegaya markaan gurigay ku noqdo ayaan ka kafaara gudi jiray buuhi oo maxaad uga kafaara gudaysaa magacaa ilaahay meelaan habboonayn in lagu sheego arrintaasaan kafaare ka gudahayay buuhi saasaan samayn jiray buui macnaheedu waxa weeye wanaagga iyo khayrkiisa labadaa nin ilaahay magaciisa inay meel aan habboonayn ku sheegaan xataa murankoodaasoo uu ka dhex maqlay hadalka magaca ilaahay taasoo xataa ka kafaara gudi jiray buui saas way macana ayuub marka sidaa xabiiska ku qorani waxaajadiisi iyo dantiisuu aadi jiray markuu dantiisa aadoo soo danguto haweenaydiisaa gacanta qaban jirtay ilaa uu yani soo gaadho oo dantiisa soo dhammaysto markaa kadibna ay soo celiso maalin maalmaha ka mid ah ayuu marka xilliguu danta gudan jiray oy gacanta qaban jirtay uu ka dahay wuu kadib dhacay ayib markuu kadib dhacay ayuub waxaa lagu yidhi rabbi baa wuxuu ku yidhi dhulka meesha aad gacanta lugtaada ku hayso lugta ku dhufo wuu ku dhuftay meeshii il biyo abaa ka soo baxay ishaa biyaha waxaa la yidhi qaarna ku qabayso qaarna cab wuu bogsaday marka fay markiiba wixii hayay oo dhan waa ka baxay xaaskiisii baa u timid markay timidba waxay aragtay ninkan quruxda badan ee fayow ee aan ninkii ay ogeydba ahayn markaasay fiirinaysaa way garan la-day markaasaa waxay ku tiri warniyo allaha ku barakeeye hal ra'ayta nabiy allahi hada almubtala bay tii warniyaho nebigii ilaahay meeshan joogay ee ibtilaysnaa yani xanuunsanayay jirana ma aragta bay tii markaasaa wuxuu yidhi waxay ku dartay nin kaaga eg markuu fayoobaa nin kaaga eg weligeymaba aragoo aad baad isugu egtihiin nebigii jiranaa ee meelahan joogay ma aragta bay tii way garan la aad baad isugu egtihiin bay leedahay markaasaa waxay wuxuu yidhi fa innii ana huwa waa aniga buui waa anigii marka muddadaa gudaheeda ayaa malaha haweentiisa intay samaysay wuxuu qoonsaday bay ku kacday wuxuu dhibsaday markaasuu wuxuu dhaar ku maray ilaahay hadduu icaafiyo ballan waxaa iga ah inaan boqol shaabuu kugu dhufto waxaan ballan ku galay dhaar in aan boqol jeedal kugu dhuftoon ku garaaco ayaa ballan iga abuuray adiga almuhu ilahi subxana wa tacala cudurkii waa ka qaaday wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu lahaan jiray yani waxa weeye laba laba macnaha waxa weye yani laba andar andarku waa meesha macnaha waxa weeye raashiinka la dhigto laba meelood buu lahaan jiray oo labadii meelood midna waxaa looga buuxiyey dahab midna waxaa looga buuxiyey fida looga buuxiyey sidaasaa ilaahay xoolana u siiyey cudurkiina uga qaaday xadiiskaasi marka waa xadiis saxiixoo nabigu sal lay waslam ayuub uu qisadiisii inooga warramay qisadaasaa marka ay qur-aanku ka warramayaan meeshaana waxaa jira iyadana qisooyin israa'iili ah oo kutubta tafsiirku ay qorayaan ooy ka sheegayaan nebi ayuub qisadiisa ku saabsan xadiidkaasaa sugan wixii xadiidkaa ka baxsan oo siyaadaadka qisooyinka ay sheegayaan ayadana wax la cuskan kara ma aha saas way macana rabbi subxaana wa tacaala marka rasuulkiisa moxameda wuxuu ku leeyahay waxaad xustaa ood sheegtaa ayuub addoonkanagii ayuub ahaa markuu dhawaaqayo rabbigii u dhawaaqayo ku yidhi shaydaan baa i taabtay rabbiyow oo wuxuu igu taabtay dhib iyo cadaab dhibku waxaad u celisaa jidhka dhibaatada jidhka ka haysata cadaabkana waa xanuunka ama waxaa tidhaha cadaabka wuxuu ka wadaa xoolihii iyo carruurtii ilan xoolihiina waa laga qaaday carruurtiina waa laga qaaday waxba uma soo hadhay xaaskiisi keliya kusoo hadhay macnaha saas weyaan markaasaa rabbi subxaana wa tacaala waa la daaweynaya marka waxaa lagu yidhi dhulka haraati oo dhulka ku dhufo lugtaada wuu ku dhuftay ilbiyaa uga soo baxday waxna cab waxna ku qabaysaa layidhi waa caafimaaday nabiyullahi ayuub calayhi salaam isaga dhibkii hayay waa ka caafimaaday dayib waxaa timid ehelkiisii iyo dadkii laga qaaday dadkiisii waa la siiyey waxay leeyihiin xasanulbasri iyo qataada waxay leeyihiin dadkii ka dhintay baaba loo soo nooleeyeyba ilahayna kuma adka subxana wa tacaala iyagii keliya laguma daynine iyagii kuwa la midana waa la siiyey wa milahum macahum intii in la midana waa loogu daray halkaana waxaa bedel laga siiyey carruurtii laga qaaday saa maxaa loo yeelay rabbi wuxuu leeyahay naxariisasho daraaddeed aanu naxariisanayn iyo waanin aan waaninayno dadka caqligoodu fayow yahay oo see loo waaninaya waxaa lagu waaninayaa haddii aad cidhiiri gasho oo dhibaata kula soo gudboonaato sabirna aad la timaado faraj ilaahay baa imaanaya saas ayuub sidaa ilaahay farajka ugu furay ayuu dadka wanunaagsanaya saalixiintuna markay sabraan farajka ilahay ugu fura subxana wa tacala tiibaa timid xaaskiisa uu u dhaartay oo uu ku dhaartay oo uu yidhi haddii ilaahay i caafiyo oon tabar kuu hela hadda tabar la-aan baa i haysee yacni waxa weeye boqol karbaash baan kugu dhufanaya tii baa haddana la furdaaminaya tii ayaa la furdaaminoo hadda waxa weeye gabadhu bini aadamku waa khaldami karaa ruuxuna markuu xanuunsanayo sidiisaba xanaaqiisii yaa iska badanoo dulqaadkaa ku yar gabadha marka intaa lasoo rafaadaysay ee lasoo dhibaatoosaysay ee dadoo dhan markay kala kala tageen iyadu kusoo hadhay ma mudna markuu caafimaaday in boqol shaabug lagu dhufto miyay mudan tahay may ma mudna abaalgud bay mudan tahay nebigiina waa dhaartay oo dhaar baa meesha taalla dhaartiina in la furiyay u baahan tahay see loo furdaaminaya marka ilahay subxana wa tacala u fiirsa si waa u furdaaminaya waxaa lagu yidhi waxaad qaadaa ayuubow waxaad qaadaa xidhmo laamo ah diqsiga waxaa la yidhahdaa laamaha rucubta ah ee isku xidhan laamo yaryar oo hal meel ku wada yaalla oo macnaha waxa way wada socda ayaa diqsiga la yidhahdaa laamo rucub ah oo wada socda intaad qaado haweentaada hal mar ku dhufaa la yidhi laamo yaryar wey marka ku dhufashadii boqol baan kugu dhufanayaa ama waan ku garaacayaadii waa dhacday walaa taxnat hana dembaabin baa la yidhi oo kafa ha ku dembaabin dhaartaadii dhaartii inay fushaan la doonayaa haweentiina inaysan waxba gaadhin baa la doonaya laamo yaryaroo hal mar saa loogu dhuftay ma waxbay u geysanaysa waxba looma geysanin nebigiina ma dembaabin oo dhaartiisii waa fuliyey oo ku dhufay dhufashadii uu ku dhaartay ku dhufay ayadiina wax weyn lama gaadhsiinin sidaasuu rabbi u furdaamiyey subxana wa tacala wuxuu leeyahay rabbi addoonkaasi waxaanu hellay isagoo saabir ah addoon nicmal addoon buu u nicmo lahaaday wuxuu ahaa mid noqosho badan oo ilahay subxana wa tacala aada ugu noqdo aha macnaha wadkur ka sheekay cabdanaa addoonka naga sheeg ayuuba ayuuba id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii markuu u dhawaaqay muxuu yidhi annii aniga masanii waxaa i taabtay ashaytaanu shaydaan baa i taabtay binusbin dhib buu igu taabtay iyo wa cadaabin xanuun yacni nusbiga waxaad u celisaa jidhka xanuunkii dhibkii ka hayay cadaabkana waxaad u celisaa xoolaha iyo caruurta dhibkii iyo xanuunkuu ka dareemayay iyo murugtii walbaharka qulnaa lahu markaasaa waxaanu ku niri bu rabbi subxana wa tacala marka shaydaan buu u aaneeyey wixii ku dhacay shaydaan buu u aaneeyey sidaas weeyaanoo ilaahay subxaana wa tacaala sidiisaba xumaanta loola looma aaneeyo xumaanta looma aaneeyo washaru laysa ilayka buu rasuulku sal ly slam xadii saxiixa ku yidhi yani sharku xaggaaga ma ahaanin allow ilaahay baa qadaray oo abuuray laakiin ilahay looma aaneeyo saas way macanaha urkud ku dhufo ayaanu ku nidhi ama haraati birijlika lugtaada ku haraati oo dhulka ku dhufo haadaa kan soo booday ee soo baxay muqtasalun biyo lagu qabaysto weeyaan baaridun oo qabow wa sharaabun iyo kuwo la cabow qaarna ku qabayso qaarna cab wey macna wa wahabnaa waanu hibayna lahu isaga ahlahu ehelkiisii baanu u hibayna waa carruurtii wa midlahum iyo in la mida oo macahum la jirankooda ah kuwaa in la midoo la jirtana waa la ugu darnay wey siyaadaa la siiyey maxaasaa loogu galay raxmatan naxariisasho daraaddeed oo midna xaggana ka ahaatay iyo wa dikra waanin liulil albaabi kuwa caqliyada fayow u saaxiibka alla waaninayo naxariis alle iyo inagoo darsi ay inoo tahay dadka caqligooda fayowya wakhud qaado ayaanu ku nidhi biyadika gacantaada waxaad ku qaadataa diqtan xidhmo laamo yaryar ah laamo yaryaroo wada socdo oo isku xidhan oo hal meel ka wada baxay oo rucub ah kuwaa qaado oo fadrib dhufa bihi yacni diqsigaasi waxa laamaha iswata waxaad ku dhufataa zawjataka wey ama zawjak xaaskaaga ku dhufo walaa taxnad hana dembaabin oo dhaartaadii ha ku dembaabin dhaartii ha fusho haweenaydiina dhib yuusan gaadhin sidaasaa wax lagu furdaamiyey innaa anagu wajadnaahu waanu hellay bu rabbi subxana watacaala saabiran inuu yahay mid sabray sidaa daraaddeed baa wax loogu fududaynaya caafimaadkii caruurtii iyo intii loogu daray haweentii dhaartiisiioo la furdaamiyey haweentiioo dhib aysan gaadhin waxaasoo dhan innaa wajadnaahu saabiran abaalkeedii wey abaalka sabirka way macna nicma waxaa nicmo lahaaday alcabdu addoon baa nicmo lahaaday waa isagee maxaa yeelay inahu isagu awaabun midkii noqosho badan wey aad buu ilaahay ugu laabtaa subxaana wa tacaala sideed iyo toban sano nebi intuu saa u dhibanaa haddana dhibkaasi sabrahayoo adkaysanayay ma wax fududba saas macna marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ammaanayo nabiyullaahi ayuub waxaa mathal looga dhigtaa tusaale loogu soo qaataa sabirka suurat lambiyana waa nabi kusoo marnay macnaha wadkur ka sheekee cibaadana addoomadannada ka sheekee ibraahiima ibraahim ahaa iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba ulil aydii awoodda u saaxiibka ah iyo wal absaari aragyaalka u saaxiibka ah innaa anagu akhlasnaahum waanu saafi yeelnay bikhaalisatin tu saafi ah ayaanu u saafi yeelnay dikra daari daarta xusuusashadeeda ayaanu u saafi yeelnay ama daarta xusideeda ayaanu u saafi yeelnay wa inahum iyagu cindanaa agtanada la min almustafayna kuwa la doortay bay ka mid yihiin alakhiyaara al akhyaari ee doorka ah doorka ah iyagaaba dooran waaba dooran yihiin allana waa doortay ayib wadkur ka sheekee ismaaciila ismaaciila ka sheekee iyo walyasaca iyo wadalkifli wa kullun dhammaanna min alakhyaari doorka ayay ka mid yihiin kuwa dooran ee la doortay la xushay bay ka mid yihiin haada dikrun haada kani dikrun waa waano kan la soo sheegay waa waano wa ina lilmuttaqiina kuwa isjira ee alla ka iska jira waxaa u sugnaaday la xusna ma'aabin meel wanaagsanoo loo noqday leeyihin jannaati cadnin waaridda jannooyinkeeday leeyihin jannaati cadnin abwaab jannaati cadnin waaridda jannooyinkeeda ayay leeyihin mufasaxatan xaalo ay tahay mid la furfuray lahum iyaga daraaddood al abwaabu iridihii muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwa xusullaysan fiihaa jannaadka dhexdooda ayay ku xusullaysan yihiinoo shiqilkay dhiganayaan yadcuuna waxay u yeedhanayaan fiihaa jannaadka dhexdooda bifaakihatin qudaar iyo faakiha ayay u yeedhanayaan katiiratin oo fara badan iyo wa sharaabin waxyaalo la cabo wa cindahum agtoodana waxaa ahaaday qaasiraatun qaasiraatu tarfi haween araggoodu gaaban yahay oo raggooda ku gaaban yahay atraabun kuwaasoo isku da ah oo isla eg haadaa kani baa la odhanayaa maa kii waye tuucaduuna laydin yaboohay adduunka markaad joogteen laydin yaboohi jiray liyowmilxisaabi maalinta xisaabta darteed liyowmilxisaabi xisaabta maalinkeeda darteed laydinku yaboohi jiray inna haadaakani la risqunaa risqanagii weeye maa lahu umana sugnaanin min nafaadin dhammaansho male bu rabbilahi subxana wa tacaala dhammaad male rusushii kaleeto ayaa si gaaban oo urursan loo sheegay ka sheekay baa le nabiga sal alay wasalam addoommadanadii ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ahaa waxaa lagu tilmaamay ulil aydi aydida waxaa la yidhaahdaa alquwatu wey awood bay u saaxiib ahay iyo wal absaari aragyaal waxaa laga wadaa xagga fulinta iyo hirgelinta ilaahay diintiisana awood bay lahaayeen xagga cilmiga iyo garashada iyo fahamkana aragti bay u lahaayeen waa labadii hore aan usoo sheegnayoo waxay jamciyeen bayna kamaali alidraak wa kamaali tanfiid alquwa alcilmiya waalquwa alcamaliya labadaasay isku darsadeen saas way macnaha furintooda iyo hirgelinta ilaahay amarkiisa iyo daacadiisana aad bay xoog ugu lahaayeen oo karti badan bay ulahaayeen absaarna way lahaayeenoo waa aragga qalbiga qalbigooduna fiqhi iyo faham iyo garasho ayuu ilaahay diintiisa ulahaa subxaana wa tacaala labadaasay isku darsadeen inaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra daari waxaa laga wadaa tafaasiir dhowraa ku jire laakiin waxaa laga wadaa oo ugu fiican in la yidhaahdo ilaahay baa saafi yeelay rususha hadda lasoo sheegay waa la saafi yeelay mid saafi a baa loo saafi yeelay arrin saafi ah oo wax barxa uusan jirin wax kale in lagu darana aynan habboonayn arrintaasay saafi u ahaayeen oo maxay tahay arrintaas dikra daari xusuusta daarta wey daarta xusuusteeda oo macnuhu ay tahay daartaooda ku weynaato oy u shaqaystaan middaasoo ay habboon tahay inaan wax kale lagu barxin middaasaa loo saafi yeelay aakhara xusuusteeda adduunyada yacni dan weynu kamayna lahayn qorshahoodana in badanba kuma jirin adduunyadan qalbigooda waxaa buuxiyey iyo jadwalkooda maalinta oo shaqadoodu u badnayd waxay ahayd waa daarta aakhara xusuusteeda wey macnaha arrintaasaa ilaahay ku ammaanayaayo xag aakharay u badnaayeen oo xaggaasay xusuusteeda badin jireen tafsiirkaasi waa mid waxaa kaloo la odhan karaa dikra daari daartan adduunyada daartan adduunyada xusideeda oo iyaga in la xuso oo la ammaano ah saana waa la dhihi karaa in iyaga daartan adduunya dhexdeeda lagu ammaano oo la xuso taasaana u khaalis yeelayna ayadana waa tafsiirka ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu marayo ayib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay rusushaa la soo sheegay agtannada waxay ka mid yihiin lamin almustafayn kuwa la doortay bay ka mid yihiin al akhyaari ee haddana doorka ahaa shayga shay waxaa jira sidiisaba iska door ahoo xul ah oo inta ay isku nooca yihiin ama isku qayrka yihiin ka sita haddii markaa kadib doorasho loogu daroo la doortana wuxuu sii siyaadsanaya wanaag buu sii siyaadsanaya way wanaagsanaayeen sidoodaba oo door bay ahaayeenoo aadam intuu dhalay kuwa ka dooran bay ahaayeen akhyaar bay ahaayeen waxaa intaa loogu daray doorasho ilaahay ilaahay baa doortay oo rasuul ka dhigtay iyo nebiyaal ka dhigtay saasuu ilahay ku ammaanaya subxana wa tacaala waxaa kalood sheegtaa baa laleeyahay ismaaciil iyo yasac iyo dalkifli waa rusul ismaaciil garanay laakiin alyasac iyo dalkifli waa laba nebi oo ilaahay uu diray ummadu ummaddii loo dirayna lama sheegin zamankay ahaayeen iyo waktigay ahaayeenna lama sheegin laakiin rususha marka la tirinaya ayaa magacooda lagu daraa faahfaahin intaa ka badanna qur-aanka ma bixinin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dhammaantood akhyaartay ka mid ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay bay ka mid ahaayeen arrinkaasi laydiin sheegay ee hadda laga soo sheekeeyey waa waano iyo caqli celin wey dikrun waa waano oo ciddii waa inay waano qaadato doonaysaa la waaninaya ama waxaad tidhahdaa dikrun waa sharaf haadaa kan hadda la soo sheegay akhyaartaa la soo ammaanay waa sharaf waa la dhihi karaa kadib baa waxaa loo gudbay garanay taase aakhare maxay ku leeyihiin ayagiyo dadka raacsan waxay ku leeyihiin muttaqiintu alla agtiisa waxay ku leeyihiin iyo aakharo meel wanaagsanoo loo noqday leeyihin waaritaanka jannooyinkooday leeyihin jannooyinkaa markay galaan iridaha waa la furfurayaayo waa la ballaqaya jannooyinkaa ay leeyihiin xaaladda ay leeyihiinay ku jiraan iridaha iridaha waa loo ballaqaya maxaa laga wadaa iridaha loo ballaqayaa ahlu naarka jannada naarta markay galaan waa lagu dabooli soo ma inahaa calayhim muqsada waa lagu dabooli bu rabbi subxana wa tacaala laakiin ahlu jannaha ayagu jannada markay ku jiraan iriduhu waa u furanta marka horay tegayaanoo xataa sii gelahayaan waxay meesha tegayaan iyagoo iridihii loo ballaqay ahlu naarkase naartu way daboolanta markay iridda istaagaan ayaa laga furayaa markay galaanna waa lagu daboolaya suuradda soo socota suuratu zumar aakhirkeedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumaran xataa idaa jaa-uuha futixat abwaabuha markaasaa iridaha la furaya markay galaanna waa lagu daboolaya wasiiqa aladiina itaqow rabbahum ila aljannati zumara xataa idaa jaa-uuha wafutixat abwaabuha iyadoo iridaheedii la ballaqay bay iyagu tegaya markaa la furi maayo wayba sii furan tahay markay galaanna iriduhu waa furnaanayaan ibnuqayim wuxuu leeyahay caleyh raxmatullahi faa'iidada ku jirta waxay tahay inay iriduhu furnaadaan macnaheedu waxa weeyaan markay doonaan bay baxayaan markay doonaanna waa soo gelayaan wax la celcelinahayo ama la kontaroolahayo ama la cadaadinayo ma aha waa dad tasarufayo wey waxaa kaloo kutusaysaa malaa'igtii baa mar walba u soo gelaysa mar walba waa loo soo gelaya waa loo imaanaya iyagiibaa isa soo siyaaranaya isa soo booqanaya waxaa kaloo kutusaysaa iridaha furan macnaheedu waxa wey waa meel aamin ah meelasha meesha hadday cabsi ka jirtaa iridaha la xidhaa sooma haddayna cabsiyiiba jirin soo irida layskama ballaqo hawadaa la qaata hawadaasaa kuu soconaysa saas wey maanaa sacan sacadaasaa laga dhargaa irida layskuma xidho marka wuxuu leeyahay waxay kutusaysaa inay meeshu meel aamina tahay ayay kutusaysaa macnaha mar haddii la yidha iriduhu waa ballaqan yihin macnaha meeshaa markay ku jiraan jannada dhexeeda way xusullaysan yihiinoo jiqladay dhigteen dad raaxaysanayo wey waxay u yeedhanayaan jannada dhexeeda faakiho aada u fara badan iyo waxyaalo la cabo oo noocnooca waxaa kalooy ku leeyihin intaasi waa hoygooda iyo cuntadooda iyo cabitaankooda shahwada waxay ku gudanayaan dumar ayaga aan ka hanqaltaagayninoo indhahoodu gaaban yihiinoo ayaga ku gaaban yihiin waan soo marnay macnaheedu waxa weeye iyagun bay ku qanacsan yihin cid kale maba yaqaanaan mana hunguriyeeyaan dumarkaasoo isleegleeg oo isku da-aad ah ha duq ma leh kulligood waa isku dada da-daana maba dhaafaanba macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaa la odhanayaa arrinka aad hadda haysataanad ku jirtaani waa arrinkii laydiin yaboohay adduunka markaad joogteen maalintan xisaa xisaabta maalinteeda darteedna laydinku yaboohay maalinta laysxisaabintoono soo laydinma dhihin jannaad jiri doonta sii shaqaysta u diyaargarooba ballantii maalinkaa wixii laydin yawahay maanta waad haysaan baa la odhanaya macnaha sidaasaa lagu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala markaa wuxuu leeyahay risqiga nagii weeye kani mana dhammaanayo oo gu'itaan ma leh dhammaan dhammaad iyo gu'itaan midna ma laha saa aad u gasheen ayay abadan ku tihiin kana guuri maysaan kana dhiman maysaan mana dhammaanayo saasaa lagu leeyahy macnaha rabbi subxana wa tacala markaa wuxuu inoo sheegay akhyaartaasi adduunkana inay ku ammaano yihiin aakharana ilahay agtiisa wanaag ku leeyahy atbaacda iyaga raacsane jidkooda marayna waa saas wadkur ka sheekee cabdanaa addoonkanaga ibraahiima ibraahiima iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba cibaadana dheh wadkur ka sheekee cibaadanaa addoommadanada ibraahiima iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba ulil aydii awoodda u saaxiibka aha ulil aydii awoodda iyo kartida u saaxiibkaa cibaadada ilaahay gudashadiisa iyo diinta fulinteeda iyo hirgelinteeda awood bay u lahaayeen iyo wal absaari aragyaalka aragyaalna u saaxiib bay ahaayeenoo waa aragga qalbiga oo waxaa laga wadaa cilmi iyo fiqhi bay u lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa iyo diintiisa macnaha innaa anagu akhlasnaahum innaa sababta ay yani kartida iyo awoodda u lahaayeen iyo aragtida sabab ciladeedu waxa weeye innaa annaga ayaa akhlasnaahum saafi yeelay dad ilaahay loo gooyay bay ahayn ilaahay u go-ay oo saafi ah oo la sarrixin bikhaalisatin tu saafi ah xaalad saafi ah ama arrin saafi ah oy habboon tahay inay saafi noqoto ayaanu u saafi yeellay bu rabbi subxana wa tacaala oo maxay dikra daari daarta aaqara xusuusashadeeda ayaan u saafi yeellay arrinta khaalisada ah waa dikra daari waa laga bedelaya bikhaalisatin tu saafi ah ayaanu iyaga u saafi yeellayoo arrintuna waa saafi ayagana taasaa saafi looga dhigayoo wax kaley ku barxaani ma jirto taasina waa dikra daari daarta aakharo xusuusashadeeda wey inay mar walba qalbigooda ku jirto oo aakhare iyo xusuustaan iyo geerida maxaa ka dambeeya iyo ilaahay agtiisa maxaad kula kulmi doontaan xaggay arrinkooda u badnaa macnaha wa inahum iyagu cindanaa agtanada la min almusdafayn kuwa la doortay bayyay ka mid yihiin alakhyaari ee doorka ah al akhyaari ee akhyaarta ahee doorka ahe si ahaantoodaba aadam intuu dhalay kuwa xulka ah wey ilahayna waa doortay subxana wa tacala wadkur ka sheeke wainahum iyagu cindanaa agtanada la min almusdafayna alakhyaar wadkur ka sheeke ismaaciila iyo walyasaca iyo wadalkifli nebiyadaasoo dhan ka sheeke wa kullun dhammaan min alakhyaari kuwa akhyaartaabay ka mid yihiin haada kani hadda la soo sheegay dikrun waa sharaf ama dikrun waa waane iyo caqli celi wey waina lilmuttaqiina kuwa isjiroo ilaahay ka baqa waxaa u sugnaaday la xusna ma'aabin makaanu noqod wanaagsan baa u sugnaaday jannaati cadnin waalida jannooyinkooda ayaa u sugnaatay oy leeyihiin mufattaxatan xaalo ay tahay tun la furfuray oo la ballaqay lahum ayaga dartood al abwaabu iridihi iridaheedu way ballaqan yihiinoo waa la furfuray iyaga dartood baana loo furay muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwo xusullaysan oo jiqilaysanaya fiiha jannaadka dhexdooda yani ninku mar haddaad aragto isagoo jiqilka yani gudangiiga oo waa qaab macnaha waxa wey wuu raaxaysanaya barkintu halkaa gashanayaayo waa ruux ladan waxba aan ka walbaharsanayn wey maana yadcuuna way u yeedhanayaan fiiha jannaadka dhexdooda bifaakihatin faakiho waa qudaar iyo waxyaalaha cuntada asaasiga dheeraadka ka ah kaiiratin oo fara badan iyo wa sharaabin cabitaan isagana nooc nooca wa cindahum agtooda waxaa ahaaday oo dumar u ah qaasiraatu tarfi haween araggoodu gaaban yahay oo raggooda ku gaaban yahoo uusan dhaafsisnayn iyagaasay ku qanacsan yihiin oo iimaan ku qabaan indhahana kama laliyaanoo cid kaleeto uma hanqaltaagaan atraabun dumarkaasoo atraabun isleeleegow isla da-a iyagoo dhan isku da-aada macnaha haadaa kani maa tuucaduuna ka laydin yaboohayo wey haadaa kani aad hadda ku jirtaani maa kii weye tuucaduuna laydin yaboohay adduunka markaad joogteen liyowmilxisaabi xisaabta maalinteeda darteedna laydinku yaboohay ina haadakani aad ku dhex jirtaani la risqunaa risqiganagi wey waa masruufkanagi risqiganagi wey maa lahu uma sugnaanin risqigaasi min nafaadin madhasho inuu madho oo dhammaadaayo uma sugnaaninoo meel yani waxa weye khasnadihiisu wax dhammaanaya mabahab waad wuu waarayaa idinkuna waad ku waaraysaan way macana haada kani ha haada wa ina liltaaqiin haddii ahlu jannihii laynooga sheekeeyey qur-aanka maxaan ku naqaanay ahlu naarkii iyo dadkii xumaa in laga warramo maxay halkaa ku yl ku leeyihiinoo ayagana abaalgudkoodu muxuu noqon doonaa haadaa almru arrinku haadaa kan wey arrin waa kaa la soo sheegay markii war aad soo haysay oo warkii intaad ka wareegto war kale aad u wareegayso yaa kelimadaa aada loo isticmaalaa haadaa arrin waa saa la soo sheegay haye waina liltaaqiina kuwa qooqay waxaa u sugnaaday la shara ma'aabin meel loo noqdo ta ugu shar badan baa usugnaatay qoladii hore maxay ahayd la xusna ma'aab kuwana waa la shara ma'aab jahannama jahannamo ayaa u sugnaatay yaslawnaha xaalo ay gelayaan fa bi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol baa baas lahaatay waa midda iyaga loo dhigay haadaa kani falyaduuquuhu ha dhadhamiyeene xamiimun biyo kulul wey iyo wahasaaqun carun qashinkii ahlu naarka ka baxay wey wa aakharu iyo mid kale wey cadaab kale oo min shaklihi la mid ah min shaklihi kaas la mid ahoo isagoo kale ah aswaajun oo nooc nooc ah haadaa kani baa la odhanayaa fawjun guuto wey waa gurub oo muqtaximun gelaya macakum la jirankiina naarta gelaya laa marxaban bay markaa odhanayaan kuwii kusii jiray laa marxaban marxabayn bihim iyaga la marxabeeyo oo la soo dhoweeyaay mawjuudun maahani meel lagu soo dhoweeyo meeshani meel ugama banaano wey innahum maxaa yeelay innahum iyagu saalun naari naarta kuwa gelaya wey nin naar gelaya miyaa marxaban u taalla qaaluu waxay yidhahdeen kuwii sidaa lagu yidhi bal iskaba dhaafee antum idinka laa marxaban marxabayn bikum idinka laydin marxabeeyaay mawjuudun maahani aleelaha idinkaan marxabo lahayn antum idinka ayaa qadamtumuuhu hormariyey cadaabka lana annaga noo hormariyey fa bi'sa waxaa baas lahaaday alqaraaru makaan lagu sugnaado iyo meel la jooga ayuu cadaabkaasi u baas lahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbiganow man cidda qadama hormariyey lanaa annaga haadaa kan noo hormariyey oo sabab noogu noqday fa zidhu u ziyaadi cadaaban cadaab u ziyaadi cadaabkaasoo dicfan labanlaab ah fi naari naarta dhexeeda ugu ziyaadi saas way macana qoladii kaleeta rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy tilmaanta qolada hore ay lahaayeen muttaqiin baa lagu tilmaamay qoladana tilmaantay leeyihiin waxa weeye daaqiin baa la dhahaa waa dadka qooqay oo addoonnimadoodii garan waayay qabkiiyo isla weynanka iyo kibirku intuu galay addoonnimadiiba macnaha waxa weeye ka tillaabsaday kuwaasi waxay leeyihiin meel loo laabta meesha ugu xun bay leeyihin waa la sii cadeeyey waa jahannama iyadaa u xun meel la galo way gelayaan buu rabbi subxaana wa tacaala waxaa xumaaday gogasha loo dhigay fa bi'sa almihaadu macnaha waxaa laga wadaa naartu dhinacyahoo dhan bay ka maraysaa hoos iyadaa looga goglayaa dhinacyahana way ka martaa korna waa lagaga daboolaya marka gogasha u taallee loo goglayo gogol fiican ma aha waa gogol xun rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi haadaa waxyaabaha halkaa ay ku mudan yihiin ayaa marka la faahfaahinaya wuxuu rabbi leeyahay haadaa falyaduuquuh haadaadu waa mubtade xamiimun wahasaaqun baa khabar ah falyaduuquuhu jumladaasina waa jumlo khabarkii iyo mubtadihii soo kala dhex gashay waxay markaa noqonaysaa haadaa kan falyaduuquuhu ha dhadhamiyeene xamiimun waa biyo kulun iyo waqasaaqun carun saasay noqonaysaa ha dhadhamiyeene waa biyo kulul iyo carun hasaaqa laba macnoba waa lagu fasiraa hasaaqa waxaa loo badan yahay inuu yahay ahlu naarka markay cadaabka ku jiraan qashinka jirkooda ka baxaya oo masalan waxa weeye dhacaanka yacni waxa weeyaan dhiigga ka daadanaya malaxda ka daadanaysa qashinka ka socda waxaasaa la ururinaya markaasaa la siinaya hasaaqa kaa inuu yahay waa loo badan yahay culimada qaar ka mid a hasaaqa waxay leeyihiin waa zamhariirka ilaa naartaa laba ah qaybna way kulushahay qaybna waa qabow marka hasaaqa naarta qaybteedii qaboobayd baa laga wadaa culimada qaar baa odhanaya macnaha mid kaleeto cadaab kale ayaa isagana ay leeyihiin kanna waa cadaab kale oo kaa la mid ah kaa la soo sheegay buu la mid yahay waana nooc nooc xaggee buu kala mid yahay xagga dhibka iyo kadeedka iyo rafaadkiisa ayuu kala mid yahay laakiin isaga laftiisa haddana intaasoo nooc sii ah intaasoo nooc buu siiya cadaab ahaan buu kala mid yahay laakiin haddana waa noocyo sii kala gedisan waya isaga laftiisu macnaha halkaa markay ku jiraan aayaadka dambe waxay marka ka sheekaynayaan ayagu saan soo marnayba laba qolay ahaayeen qolona waxay ahaayeen madaxdii wax hogaamin jireen la raacsanaa qolona waxay ahaayeen dadkii u durbaantumi jiraya iyaga raacsanaa ee atbaacda ahaa waxaa ka muuqata marka madaxdii iyo hogaamiyaashii baa naarta lagu horumarinaya qoladii dambe oo la wadaa marka la keenaya waa qoladii durbaanka garaaci jirtay iyagu sacabka ku filaa ee iska daba socday kuwii baa la keenayaa iyagoo madaxdoodii naarta ku jiraan kuwii baa naarta ku jira baa waxaa lagu odhanayaa haadaa fawjun muqtaximun macakum guuto kale waatan oo iyaguna naarta idinla gelaya kuwii madaxdii baa odhanaya hadlaya waxay leeyihiin laa marxaban bihim inahum saalu naar laa marxaban marxabayn ayaga loo marxabeeyo la soo dhaweeyo meel waasaca lagu soo dhaweeyo ma ay laha maxaa yeelay naar bayba gelayaan ma dad naar gelaya ayaa meel waasac ahoo ballaadan oo qiimo badan imaanaya maya kuwii markii saa lagu yidhahda iyaguna way jawaabayaan oo way iska celinayaan waxay leeyihiin bal antum laa marxaban bikum alalahay idinkaan marxabayn lahay oo meel waasaca iyo khayrtoona aan gelin maxaa yeelay idinkaa waxaan sabab noogu ahaa oo nagu hogaamiyey oo waxaan na geliyey meel lagu sugnaadona naartaasaa u baas lahaatay wy macnaha meel lagu sugnaadoo la galo saas wey macnaha kuwii baa marka hadlaya waxay leeyihiin rabbiga now naartay iskula jiraan markaa madaxdii iyo dad kuwii yani waxa weeye mustadcafiinta ahaa ee liidsaday markay isla galaan kuwii masaakiinta waxay leeyiin rabbigow kuwanaa sabab noogu ahaaye cadaabka u labanlaab oo ayaga cadaabka annaga na haysta ku ka dheeraad ahoo labanlaaban ayaga mari waa kaan soo marnay qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun idinkuna mid labanlaaban baad leedihiin iyaguna mid labanlaaban bay leedihiin laakiin ma ad ogidin bu rabbilah subxana watacala saas wey maana ayib haadaa almru arrinku haadaa kaasi ka way arrin waa kaa wa ina litaaqiina kuwa qooqay waxaa u sugnaaday la shara ma'aabin makaanu sugnaansho makaanu noqod kiisa xun makaanu noqod meel loo noqdo oo xun bay leeyihiin jahannamo jahannamo ayay leeyihiin yaslawnahaa way gelayaan xaalo ay gelayaan fa bi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay gogoshaasi waa jahanname haadaa kani falyaduuquuhu ha dhadhamiyeene xamiimun waa biyo kulul iyo waqasaaqun carun iyo qashinkii ahlunaarka ka baxay wey wa aakharu iyo mid kale weeye cadaab kale wey oo min shaklihi kaa hore la mid ah min shaklihi kaa hore la mid ahoo xagga cadaabnimada ay iskaga mid yihiin kaasoo aswaajun isaguna noocyo ah aswaajun intaasoo noocoo isaga laftiisu aan is aqoonina macnaha haadaa kani baa la odhanayaa fawjun waa guuto waa gurub guutadii masaakiinta ahayd ee iyaga iska raacsanayd kuwiibaa dib laga keenay markaasaa madaxdii lala hadlaya waxaa la leeyahay haadaa kani fawjun guuto wey oo muqtaximun gelaya macakum la jirankiina yani iqtixaamka waxaa la yidhahdaa meeshu markayna ku deeqi karin oo cidhiiri tahay ood isku miqmiiqdo isku miqmiiqdo ood isku qasabto ood cidhiiriyato ood meel ka raadsato ayaa iqtixaamka la yidhahda marka walow meeshu cidhiiriba haydinku ahaatee kuwanna waa laydinku soo siyaadinahayaayo meel unbay idinka cidhiiriyan doonaan way manaa saas way manaa muqtaximun macakum laa marxaban markaasaa iyagiiba hadlay waxay yidhaahdeen laa marxaban marxabayn iyo makaan waasica bihim iyaga loo marxabeeyaay mawjuudun ma ahaanin niman la soo dhaweeyey meel lagu soo dhaweeyo toona meesha ma taallo way macna maxaa yeelay innahum iyagu saalu naari naarta kuwa gelaya wey mid naar gelaya soo dhawayn maleh marxabaynna maleh qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii baa jawaabaya bal iskaba dhaafay antum idinka laa marxaban marxabayn bikum idinka laydin marxabeeyaay mawjuudun ma ahaanin idinkaan marxabayn lahayn antum idinka ayaa qadamtumuuhu hormariyey cadaabkaasi lanaa annaga noo hormariyey fa bi'sa waxaa baas lahaaday alqaraaru makaan lagu sugnaado naarta jahannama u baas lahaatay iska jira wey marka macnaha qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii yacni wax raacsanaa rabbanaa rabbiganow man qadama man ciddii qadama hormarisay lanaa annaga haadaa cadaabkan ciddii noo hormarisoo sabab noogu noqotay fa zidhu ilaahu u ziyaadi cadaaban cadaab u ziyaadi cadaabkaasoo dicfan laalaab ah waa madaxdoodii iyo dadkii adduunka isku jeclaayeen fi naari naarta dhexdeeda cadaab lama laaban ilahu ziyaadi bay dheheen wa qaluu maa lanaa laa nara rijaala kuna nacuduhum min alashraar attakhadnahum sikriyan am zaaqat canhum alabsaar naartii markay galeen bay cadaabka ku jiraan bay cadaabkiibay fiirfiirinhayaanoo raggii adduunyada markay joogeen ay ku tirinayeen inay khariban yihiin oo lunsan yihiin bay naartii ka dhex waayahayaan nebi maxamed iyo asxaabtiisii iyo dadkii muuminiintaha iyo akhyaartii iyo ay lahaayeen adduunka markay joogeen waad lunsan tihiin bay naarta ka dhex waayahaya markaasay isweydiinaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaad noo sugnaaday laa naraa xaalo aanaan arkaynin rijaalan rag aanaan arkayn raggaasoo kunnaanu aanu ahayn adduunyada markaanu joogno nacuduhum kuwa ku tiriya min alashraari kuwa shar kale inay ka mid yihiin war raggii xagee aadeen attakhadnaahum ma annagaa ka dhigannay oo ka samaysanay sikhriyan jees-jees am amase zaaqad mise waxaa iilatay canhum xaggooda al absaaru mise aragyaalkii waa ka leexay oo ka ishay nimankuma meeshay inugula jiraan laakiin isheennaan qabanaynin miya mise sidaas ma ahee nimanku innagaa jees-jees ka dhigannay way qumanaayeen ina dalika arrinkaasi la xaqun xaq wey bu rabbi subxana wa tacala ina dalika arrinkaasi xaqu laxaqun xaq weeye takhaasumu ahli nnaar huwa isaguna takhaasumu ahli nnaar ahlunaarka dooddoodow ahlunaarka isla doodidda ay isla doodayaani waa arrin xaqa qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow innamaa ana anigu mundirun mid diga ayaan ah wamaa min ilaahin mid la caabuda ma jiro ila allahu alla mooye allihii alwaaxidu ee keligii ahaa alqahaaru ee qasbidda badnaa rabu samaawaati samaawaadka rabbigood wey iyo walardi iyo dhulka rabbigi iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa alcasiizu allihii qaalibka ahaa alghafaaru ee dhaafidda badnaa naartii markay galaan ayaa waxay leeyihiin ayagii baa wada hadlaya war maxaa dhacay raggii shalayto adduunka markaan joognay aan ku tirinaynay inay kuwa shar kale ka mid yihiin inay ku jiraan kuwa shar kale inay ahaayeen aaway raggii iyaga ah aaway cadaabkooda uma aragne ilaan adduunka markay joogaan nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira kristiyaanka iyo nasaarada hadda saddex ilaah caabudaysa waxay isku wadaan inay iyagu un jannada geli doonaan yahuuddaasi waxay isku wadaa iyagu inay jannada geli doonaan midka shirkiyaadka samaynahaya ee diin la-aanta ah jannada lagaaga horayn maayuu leeyahy in alle intii isaga ka soo hadhayna wuxuu u haystaa inay cadaabka un geli doonaan asagii markuu cadaabkii isku dhex arko cadaabka dhexdiisa wuxuu ka fiirfiirinayaa kuwuu adduunyada ku tirinaya inay khariban yihiin oo khaldan yihiin raggii lama hayo marka raggii iyaga laga dhex waa cadaabka markaas waxay war laba kaysa arrintu labo ma nimankaas adduunkay ku saxsanaayeenoo innagaa ku jees-jeesnayoo iyagoo quman baynu inagu ku ciyaari jirnay mise nimanku cadaabka waa inugula jiraane laakiin ishaynaan qabanaynin oo ishaa ka leexanaysa labadaa kee wey saasay isu weydiinaya xaqiiqaduna waxa weeye ishu kama leexanaysee midda hore ayaa saxoo adduunkay saxsanaayeen idinkaasa ku ciyaarayoo jees-jees ka dhigtay saas way macnaha rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala ina dalika arrinkaa oo ahlu naarku inay jannada naarta dhexdeeda ku doodayaan oo isku qabsanayaan ah la xaqun waa arrin sugan wey arrin biyo kama dhibcaan oo dhaba wey muran kuma jiro maxay tahay taasi takhaasumu ahli nnaari ahlu naarka isla doodidooda wey midda xaqa ah maxay tahay waa takhaasumu ahli nnaar ahlu naarku inay isla doodi oy naarta dhexeeda isku qabsanayaan taasaan shaki ku jirin wey macnaha oo arrin sugan ah waxaad tidhahdaa nebi maxamed oo anigu mid digahayo un baan ahay dadow hawshaydu waa inaan idiin digo cid xaq lagu caabudana ma jiro alla mooye subxaana wa tacaala mabda asaasiga een dadka gaadhsiinaya waa kaa allihii keligii ahaa addoommadiisana qasbayay oo qasbi dad badnaayo wuxuu doono oo isaguu qadaro aan laga hor imaan karaynin wey macnaha samaawaadka iyo dhulalkiiyo inta udhaxaysana iska lahaa casiiska ah oon laysku taagi karin hafaarka oo dhaafidda badan oo addoommadiisa hadday usoo noqdaan dunuubta u dhaaf wa qaaluu waxay yidhahdeen maa lanaa maxaa noo sugnaaday laa naraa xaala aanaan arkaynin rijaalan rag raggaasoo kunnaa aanu ahay nacuduhum kuwa ku tiriya min alashraari kuwa shar kale kuwaa raggaan ku tirin jirnay adduunka markaan joognay aawe cadaabka dhexdiisa kama muuqdaane ma aragnay raggii xaggay galeen attakhadnaahuma waxaan ka samaysanay sikhriyan jees jees oo waan ku khaldannay miya am amase zaaqad mise waxaa iilasay oo ka leexatay canhum xaggooda al absaaru aragyaalki mise indhaheennaan qabanayninna nimanku meesha waa inagula jiraan oo indhaheennaa kolba garab maraya oo ka leexanaya miya ina dalika arrinkaasi barbari subxana wa tacala ina dalika arrinkaasi la xaqun mid sugan wey mid sugan oo biyo kama dhibcaan wey takhaasumu ahli nnaari huwa isaguna takhaasumu ahli nnaari ahlu naarka isla doodidooda wey inay isqabsanayaan oo murmi doonaan taa weeye midda xaqee sugan wey macnaha qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow inamaa ana anigu mundirun mid digac un baan ahay wamaa min ilaahin mid xaq lagu caabudana ma jiro ila allahu alla mooye mabda asaasiga waka anigana xilkaygu waa inaan idin digo allihii alwaaxidu ee keligii ahaa alqahaaru ee qasbidda badnaa oo maqaadiirtiisa aan laga hor imaan karinno addoonkiisa wuxuu doono mariya rabu samaawaati samaawaadka rabbigood wey allihii rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda ahaa iyo waalardi dhulka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba isagu abuurtay oo iska lahayo maamulahayay allihii alcasiizu ee qaalibka ah alghafaaru ee dhaafidda badnaa qul waxaa dada nebi maxamedow huwa isagu waa qur-aankee huwa isagu naba-un war weeye cadiimun oo weyn antum idinkuna canhu xaggiisa mucriduuna kuwa kasii jeedaatiin maa kaana ma ahaanin lii aniga iima ahaanin min cilmin wax ogaansho ah bilmala'i akhyaartii alaclaa ee ugu sarraysay akhyaartii ugu sarraysay ogaansho iiguma sugnaanin id wakti ogaansho iiguma sugnaanin yakhtasimuuna ay doodayeen in yuuxaa in yuuxaa lama waxyoonayo ilaya aniga la iima waxyoonayo ilaa xaal annamaa ana anigu nadiirun dige aan ahay mooyaane mubiinun oo digidiisu caddahay xaaladda la ii waxyoonayo waa xaalid xaalad aan ahay dige ay digniintiisu caddahay saas way macnaha waxaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa nabi waxaad dhahdaa qur-aankan aada dayalsanaysaan ee fududaysanaysaan waa war weyn naba-un cadiim war weyn wey war yani waxa weye la dayalsan karoo la fududaysan kara ma aha arrin culayskiisa law maxaa yeelay aakhari iyo adduunba aakhariya adduunba wax alla wixii maslaxa iyo dani idinku jirtana wuu idinkala hadlayaa wax alla waxaan dani idinku jirinna wuu idinkala hadlayaayo wuxuu leeyahay iska ilaaliya wuxuu ka hadlayaa wixii horay u tegay iyo waxa imaan doona iyo waxa jooga buu intaba ka hadlaya war isaga oo kalaa inaad heshana maba dhici karto waa hadal ilaah khalqi hadalkiina ma aha waa war weyn idinkuna waad ka sii jeedaan baraberi subxana wa tacaala antum canhu mucriduuna waad ka sii jeedaanoo mana baranaysaan mana fahmaysaan mana ku dadaalaysaan mana ku dhaqmaysaan mana u shaqaynaysaan macnaheedu waxa weeye dad ka sii jeedaad mana mudno oo shaygu hadduu weyn yahay in aad qaabisho ood adigoo dhan aad u jeedsato ayuu u baahan yahay macnaha waxaa waxaa kaloo la yidhi waxaad tidhaahdaa maa kaana lii min cilmin bilmala'i alaclaa akhyaartii sare ogaansho iguma sugnaanin markay doodayeen aayadahani waxay sugayaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh risaaladiisa iyo inuu rasuul yahay rasuulnimadiisuna ay dhab tahay bay markhaati u tahay maxaa yeelay dooda ka dhacday kor toddobada samo korkooda dooda ka dhacday ee uuna goobjoog u ahayn seebay kusoo gaadhay dooddaasi waa doodee waa dooddii hadalkii dhex maray malaa'igta iyo alle ibliis iyo alle kuna saabsanaa abuuristii aadam somaynaa meel badan kusoo marnay haddana waa laynoogu celin doonaa doodaasi waxay ka dhacday toddobada samo korkooday ka dhacday ee rabbi uu malaa'igta ku yidhi waxaan abuurayaa bashar markaan abuura u sujuuda ay sujuudeen hadalkii ay dhiibteen oo dhiig bayba daadinayaane seebaad u abuuraysaa rabbiyow rabbina subxaana wa tacaala aadam uu yidhi asmaada uu baray uu u bandhigay doodaasi uu idiin sheegayo xaggee baan ka ogaaday haddaan ilaahay iisoo sheegin oonan rasuul ahayn ma meel kalea laga heli karaa saas way macnaa dooda saa u dhacday ee kor ka dhacday ilaahay oo soo dhiibay oo rasuul usoo dhiibay malag usoo dhiibay unbay ku imaan kartaa si kale lagu ogaan kara ma jirto macnaha marka waxa weye maa kaana lii min cilmin bilmala'i alaclaa akhyaartii sare oo malaa'igta ah markay doodayeen anigu waxa la ii waxyoonayaay waxa la iima waxyoonayo ilaa haddii la ii waxyoonayo anigu digay un baan ahay hawshan yaan laysku khaldin waraaquhuna yay iska kiindhexgeline aniga hawshaydu waa inaan idiin digo amaa inaad qaadataan oon qalbiga idiin geliya hawl ilahay u taallo wey rasuul inaan ahayna shaki kuma jiro rasuulnimadayda haddaad diidaanna hawl idinka idiin taallo wey idinkii ilahay baa ka xisaabtamaya wey macana qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow huwa qur-aanku naba un war weeye cadiimun oo weyn antum idinkuna canhu xaggiisa mucriduuna kuwa ka jeedow wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulkii wuxuu yidhi rabbiyow dadkani qur-aank ina qawm qowmkaygii qur-aankii waxay ka dhigteen mid laga hijrooday wayba ka tageen sida maanta taallaayo bulshooyinka muslimiinta haystaay waa kaa isaga wy macana qur-aankii oon aabayeelba la siinayninba wax daraba aan laga lahayn macana mushkiladana haysta wy macana maa kaana ma ahaanin lii aniga min cilmin wax ogaanshaa iiguma ahaanin bilmala-i akhyaartii aan ogaado akhyaartii alaclaa ee ugu sarraynta badnayd id wakti aan ogaado yakhtasimuuna ay doodayeenoo wada hadlayeen hadalku markuu dhex mariyey ku saabsanaa aadan abuuristiisa iyo wixii ka dhashay anigu cilmi iiguma sugnaaninoo horay uma aqoonin arrin ilaahay iiga timid wey see kaloon ku ogaan karaa wey ah taasina inaan rasuul ahay bay kutus in yuuxaa lama waxyoonayo ilaya aniga la iima waxyoonayo ilaa xaal annamaa ana anigu nadiirun aan diga uun ahay mooye mubiinun oo digniintiisu caddahay xaaladda la ii waxyoonayo waa xaalad aan ahay uun dige digniintiisu caddahay un saas way macana id wati idka hore ka bedel id wakti cilmi iiguma sugnaanin qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markuu ku yidhi innii anigu khaaliqun baanaa mid abuuraya basharan bashar baan abuurayaa min tiinin dhoobaana ka abuuraya fa idaa goortii sawaytuhu aan simo oon ekeeyo oo wanafaqtu aan afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda aan ku afuufo faqacuu dhaca malaa'igtiyay lahu isaga u dhaca saajidiina idinkoo sujuudsan fasajada waxaa sujuuday almalaaikatu malaaigtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna iyagoo wada jira ilaa ibliisa ibliis mooye istakbara isagu wuu iskibriyey wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaaladuu ka mid aha markii horeba khayr laawe qaala wuxuu yihi yaa ibliisu rabbi wuxuu yihi yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad sujuuddo limaa makhluuq inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray biyaday labadayda gacmood makhluuqaan ku abuuroo sharaf leh inaad u sujuuddo maxaa diiday astakbarta miyaad iskibrisay ibliisow am amase kunta waxaad ahayd min alcaaliina mise kuwa korreeyaabad ka mid tahay iskaaba ma isweyneynaysaa mise waabad sarraysaaba sarrayn miyaad leedahay mise waad iska yeelyeelaysa qaala wuxuu ihi ana anigu khayrun mid ka khayr badan baan ahay minhu kanaad u sujuud leedahay minhu xaggiisa basharkan anaa ka khayr badan maxaa yeele khalaqtanii waad i abuurtay min naarin naar baad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waad abuurtay min tiinin dhoobaad ka abuurtay dhooba iyo dabna kala fiican wey macana qaala wuxu uhi rabbi subxaana wa tacala fakhruj bax minhaa jannada xaggeeda ka bax ama mansiladan ka bax maxaa yeele fa inaka adigu rajiimun ku la fogeeyey baad tahayoo la tuuray wa ina calayka korkaagana waxaa ahaaday lacnatii lacnadayda ayaa korkaaga ahaatay ilaa yawmi ddiini ilaa abaalmarinta maalinkeeda laga gaadhayo lacnad baa korkaaga ahaanaysa markaasi macnaha waa loo laba laabi qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow fa andirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcatuuna soo bixinta maalinkeeda inta laga gaadhayo ilaa yawmi maalin laga gaadhayo yubcatuuna oo lasoo saarayo maalinka lasoo saarayo khalaa'iqda inta laga gaadhayo ilaahu nafta ii daawule qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacala fa inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadin baad ka mid tahay ilaa yawmi lwaqti waqtigii maalintiisa inta laga gaadhayo waktigii almacluumi ee la yaqaanay waktigii la yaqaanay maalinkiisa inta laga gaadhay waa lagu kaadinaya qaala markaasaa wuxuu yidhi fabicizatika cizadaadaan ku dhaartay rabbiyow la uqwiyanahum walla inaan habaabin oon habaabin ajmaciina xaalay idil yihiin walla inaan lumin ilaa cibaadaka addoommadaada mooye oo minhum iyaga ka mid a almukhlasiina ee la saafi yeelay kuwaas iyagu banaanka iga yihiin laakiin inta kale igu ogow saasule macana cilmi iiguma sugnaanin mala aasare markuu doodayay wakti ayuusan cilmi iigu sugnaanin rabbi uu yidhi malaa'igta uu ku yidhi waxaan ahay waxaan ahay mid abuuraya bashar ayaan ka abuuri doonaa dhoobo waxaa ka muuqata malaa'igta intaan aadam la abuurin ayaa la wargeliyey ma aha inuu ilaahay kala tashanayo subxana wa tacaala ilahay cidna lama tashado laakiin wuu sii wargelinayaa si hawshu markay dhacdo oo la abuuro waajibkooda ay u gutaan bashar baan abuuri buu rabbi ku yidhi subxana wa tacaala basharkaa markaan abuuro oon simoon ekeeyo oon xubnihiisii ekeeyo kadibna aan nafta geliyo oo ruuxda anigu aan abuuray aan geliyoon ku afuufo markaa waajibkiinu waa inaad dhacdaan idinkoo sujuudsan saas aadan baa la weynaynaya oo la qadarinaya oo loo damaashaadhaya ilahi subxana wa tacala basharkan bini aadamkan caadi ma ah bini aadamkan asalkoodii malaa'igta loo sujuudiyey wax caadiya maaha ilahi subxana wa tacala fadli buu siiyey marka aadam u sujuuda baa lagu yidhi markaasay malaa'igtii sujuudeen dhammaantood ayagoon wax ka hadhin ibliis baa isla soo taagoo isagu iskibriyo isweyneeyey asalkiisuuna gaalbuba ahaaba wa kaana min alkaafiriina malaa'igta unbuu iskaga dhex jiray asal ahaanbuba kaafir u ahaa ilahay agtiisa kaafir baaba uga qornaaba saas way macnaha leanna waxa weeye ruuxa ama khalqiga qaar ka mid a ayaa ficilkiisa iyo hadalkiisa maalmo ama wakti waxaa ka muuqanaya inuu quman yaho fiican yaho saalix yahay ilaahay agtiisana waxaa uga xariiqan inuu kaafir yahay aakhirka khaatumadiisu waa inay ku dambaysa wixii u qornaa saas mana ibliis marka asalba gaalnimaa u qoreed oo gaal buu ah laakiin malaaigtu ku dhex jir imtixaankaasuu marka kusoo baxay oo banaanka ugu soo baxo malaaigta uga soo baxay rabbi markaasa wuxuu ku yidhi ibliisow maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo aadam oo labadayda gacmood ku abuuray labadayda gacmood baan ku abuuray waa sharaf iyo maziye wey waana gacmo xaqiiqi ah ilaahayna u qalmo subxaana wa tacaala cadamadiisa sifaatka daatiga ilaahay leeyahay bayna ka mid yihin haddayna laba gacmood ahaynna oo qudro laga wado qudro siday macnaha mu-awiladu ay leeyihiin ashaacirada iyo jahmiyada iyo haddii qudro laga wado ibliisba wuxuu dhihi lahaa anigaba soo qudrada maaday igu abuurin qudradaada soo muusan ku doodeen saas marka waa yani sifa khaasa wey sifa khaasa oo maziya oo sharaf oo aadam la sii wey macnaha labadayda gacmood aan ku abuuray miyaad iskibrinaysaa ibliisow mise sidaadaba waad sarraysaa waad sarraysaa waxaa laga wadaa yacni ma adoon sarraynin ayaa isla weynan iyo qab beenaad ku jirtaayo waad iska yelyeelaysaa mise sidaadaba waad sarraysaayo dhab ahaan nin sarreeyaa tahay labadaa keed wadataa saas way macnaha ma sarreeyee oo waa addoonkaa daciifka ahe miskiinka ahe laakiin waxoogaa waa isweynaynaya oo meel uusan gaadhsiisnayn buu isgaadhsiinaya macnaha markaasaa wuxuu hi anaa ka khayr badan kan aad leedahay u sujuud anaa ka khayr badan umana sujuudahay hor maxaad u sujuudi leedahay waan ka fiicnahay oo maxaad kaga fiicanta dab baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay oo dabku iftiin baa laga helaa iftiin baa laga helaa waana la intifaacsadaa midda kaleeto waa khafiif oo wix dhexdigta ku jira waa la arkaa isagana dhoobaad ka abuurto dhoobadu waana culus tahay mugdi baana ku jiro iftiin male oo xagga hadday kaa marto meeshay kaa xigto waxba arki maysid gudaheedana wax ka arki maysid wax ka shayana arki maysid saas daraadee halkaasuu qiyaasku la marayo wuxuu leeyahay dabkaa dhoobada ka fiican war kama fiicna ibliisow haddii labdooda layna dhihi lahayo jaanis laynoo siin lahaa soo maynaad iska celin kama fiicna dhoobadaa ka fiican dabkiiyo macnaha waxa way dhoobada dabkaa ka qiimo badan laakiin sidaadaba haddii ilaahay amarkiisa aad qiyaas iyo caqli iyo waxay ila tahay aad ka doorato inaad lubi shaki kuma jiro nas hadduu meesha yaallo oo ilaahay saa yeelku yidhahda rasuulkiisu saa yeelku yidhaahdaa maaha inaad tidhaahdo oo talow maxaan ka yeelaa talow caqligu ma aqbali karaa hala aadi ha talow maxaan soo ahaan jirnay maxaanu naqaanayoo sida naba hidiya dhaqan noo ahaa halkaa hala aadi ee amar ilaahay baa yaalee cala alra'si walcayn qaado haddii kale dhibaatadaa ibliis ku dhacday baa kugu dhe ibliis halkaa markuu aaday wixii ku dhacay wuxuu noqday rabbi wuxuu ku yidhi ka bax horta meesha meeshan meelaad isku weynaysa samee deg baa layidhi hoos aad maxaa yeele waxaa tahay kun la fogeeyo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhayana lacnad baa dushaada abali waa lacnad aan kasoo kabasho lahayn oon kasoo waaqsi lahayn oo towbad aynan u furnayn waa tegay ninkaasi waa ku daayay markuu ogaaday inuu tegay oo u dhammaatay xaasidnimadiisa ayuu ilaahay wuxuu ka codsaday rabbiyow ii kaadiyo ha la ii daayo nafta ha la ii daayo ilaa maalinka addoommada lasoo bixinaya laga gaadhay halkaa wuxuu ku qarinayaa ilahay baa wax laga qarin karine wuxuuse doonayaa inuu ka badbaado geeri iyo dhibasho leanna maalinka lasoo bixinahayo haddii la gaadho maalinkaa cid ka dambaysoo dhimanaysa ma jirto soo ma dhimashadu way ka horraysaa marba haddii isa soo bixin la gaadho oo lasoo bixiyo khalqiga dhimasho waa dhammaatay sooma wuxuu rabaa marka inuu geeri ka badbaado uusan dhibanin rabbi jawaabtuusiiy waxay noqotay innaka min almundariina ilaa yawmi lwaqti lmacluumi waqtiga la yaqaano maalinkiisa ilaa muddadaasaa lagu kaadinaya maalinkaasi waa maalinkee waa maalinka nafkada hore ee adduunka lagu halaagayo maalinkaas wey marka nafkada wuu gelaya wuuna dhimanaya wuuna halaagsamaya waana la soo saari saas wey macana markaasaa wuxuu yidhi kolkuu ogaaday ballanqaad helay in la daynayo uu ballantaa helay oo uusan dhimanaynin muddadaa inta laga gaadhayo ayuu marka ujeedadiisii muujiyey dantuu ka lahaa ha lay daayo waata fa bicizatika la uqwiyanahum ajmaciin cizadaadaan ku dhaartay walle dhammaantood inaan baadiyayn oonan mid ka reebin addoommadaada ood xulatay mooye ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiina kuwa xulkaaga eed adigu xulatay kuwa awoodna kuma lihi xujana kuma lihi mana gaari karo saas maana intaa wuu iska reebay isagaaba ogaadaba inuusan faraha la gelin karin kuwaas oo ilahay baa ilaashanaya subxana watacala waa dadka rususha iyo atbaacda rususha iyo dadka raacsan kuwa way kuwa banaanka iska marinay laakiin inta kale waan duubsanoo waan kaxaysan buu ku dhaartay macnaha saas weyan ninkaasi marka qisadiisa waxaa laynoogu soo celcelinayaa taqriiban ma markii shanaad baa mise waa markii lixaad oo laynagu soo celiyay soo noqoto qur-aan kusoo noqoto ujeedada laga leeyahay waxa weeye waxaa layna dareensiinayaa sideedaba adduunkan khatarta ina haysatee ugu weynay inay tahay ninkaas iyo kuwa la shaqeeya oo iyaguna ka kooban kuwo innaga oo kale oo bini aadam ah iyo kuwo jin oo inaan arkayn khatarta ugu weynee bini aadamka adduunkiisa iyo aakhiradiisa haysato ninkaa isaga marka iska jirow oo cadow ka dhig oo iska ilaaliya way macnaa ka taxadara id waqti baan cilmi umaanan lahayn qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igtii markuu ku yidhi innii anigu khaaliqun mid abuurayaana basharan bashar baan abuurayaa min tiinin dhoobaan ka abuuraya fa idaa goortii sawaytuu basharka aan siboon ekeeyo oo wanafaktu aan afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda aan ku afuufo ruuxdayda maxaa laga wadaa bimacnaa ruuxdaan anigu abuuray ma aha ruux ilaahay qayb ka mid ah ruuxdayda aan abuuray markaan ku afuufoon geliyo faqacuu dhaca lahu isaga dartii saajidiina kuwa uu sujuudsan xaalo aad tihiin kuwa sujuudsan xaalo aad tihiin isaga u dhacway macnaa oo dhulka ku daata fasajada waxaa sujuuday almalaa'ikatu malaa'igtii kulluhum dhammaantood ajmacuuna idilkoodba ajmacuunana waa ta'kiid ama waxaad tidhahdaa kulluhum dhammaantood ninkama hadhin ajmacuunana wada jir bay u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane istakbara wuu iskibriyey wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaaladuuna ka mid ahaba qaala wuxuu yihi yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad sujuudo limaa khalaqtu ciddaan abuuray biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray inaad u sujuuddo maxaad u diiday maxaa kuu diiday oo kaa hor istaagay astakbarta miyaad iskibrisay am amase kunta waxaad ahay min alcaaliina kuwa korreeyaad ka mid ahay maad sarraysaa sida adaba mise isla weynan baa kugu jira iyo qab labadaa kay arrintu tahay wey macnaha qab iyo isla weynan beenaa ku jira wey macnaha qaala wuxuu yihi ana anigu khayrun mid ka khayr badan baan ahay minhu basharka khalaqtanii waad ii abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waad abuurtay min tiinin dhowaad ka abuurtay jinsigiisa cid ku faana oo asalka laga abuuray iyo abtirkiisa ku faana ibliis baa ugu horreeyey waxaa ka raacayna waad aragtaan ree hibil baanu nahay dadka maanta ku faanaya soo jidkii ibliisun ma ah dariiqadii ibliis jideeyey wey ree hibil baanu nahay annagu dadka waa ka sharaf fiicanna oo waanu ka waanu qiimo dhaanaa kuwaana ree hebel baa la yidhahdaayo waa nasadhimanoo way liitaan dariiqadii ibliis wey dhaqan ibliis wey ibliis baa sheekh ku ah arrintaasoo ninka waxaa ku dhaqmayo oo dhanna ibliis buu arday u yahay saas wey macanaa ta labaad qiyaas nas meel uu yaallo nin caqligiisa iyo qiyaas aaday ibliis baa ugu horreeyay isagana labadaaba waa laba khatarood oo maanta basharka iyo bini aadamka halaagaya wey macnaa ama dhul ku faana ama wadan ku faana ama nasab ku faana ama cusub ku faana saas way macana qaala rabbi wuxu uhi subxaana wa tacala fakhruj bax minha jannada xaggeeda ka bax ama manziladan maxaa yeelay fa inaka adigu rajiimun kulla tuuray baa tahay oo la fogeeyey wa ina calayka korkaaga waxaa ahaatay lacnatii lacnadayda ilaa yawmi ddiini abaalmarinta maalinkeeda inta laga gaadhay qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow fa andirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcathuuna khalqiga maalinta lasoo bixinaya inta laga gaadhayo intaa ii kaadiyo nafta igu ida qaala wuxuu ihi fa inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadin oo loo sugi baa tahay ilaa yawmi lwaqti waqtigii maalintiisa inta laga gaadhayo waqtigii almacluumi ee la yaqaanay oo afuufista hore ah nafkada hore ah macnaha ilaa intaa waa lagu kaadin qaala wuxuu ihi marka fa bicizatika cizadaadaan ku dhaartay awoodaada iyo sharaftaadaan ku dhaartay la uwiyannahum walle waan habaabin oo waan habaabin oo waan lumin ajmaciina dhammaantood waxba ka reebi maayo ilaa cibaadaka addoommadaada mooyaane oo minhum ayaga ka mid a addoommadii almukhlasiina la saafi yeelayoo adiga lagu saafi yeelay ama almukhlisiina saafi yeelahayay camalkoodoo ilaahay u go-ay ninka ikhlaaska uu ku jiro ninkaasaa ilaahay shaydaan ka waardiinaya oo ka ilaalinaya macnaha qaala wuxuu yihi marka rabbi subxaana wa tacala ibliis markuu halkaa istaagay rabbi muxuu yidhi waa ka qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala faalxaqu fa ana anigu alxaqu baanahay horta anigu waxaan ahay xaq wa aqwa alxaqa xaq baanan aquulu odhan xaqna waan ahay xaq waxaan ahayna igama soo fulo ee la amla-anna walle inaan buuxin oo buuxini jahannama jahanname ayaan buuxin minka adiga xaggaaga iyo wa minman kuwo xaggooda tabiica ka ku raacay oo minhum basharka ka mid a ajmaciina dhammaantiinba qul waxaad dahda nabi maxamedow maa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi qur-aanka korkiisa min ajrin wax ujuura idinku weydiisan maayo wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa iskalifa ha oo ismashaqeeya ma ihi in huwa muusan ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waano mooye wax kale ma aha lilcaalamiina uunka la waaninay walataclamunna waad ogaan doontaan naba'ahu qur-aanka warkiisa waad ogaan doontaan bacda xiinin waqti kadib rabbi subxaana wa tacala wuxuu ugu jawaabay ibliisow horta adigu baatil baa tahay aniguse waxaan ahay midka xaqa ah midka jiray jirina doona jiriduusuna ay dhab tahay oy xaq tahay waa aniga adigu been baad ku hadashaa laakiin anigu waxaan xaq ahayn dhihi maayo waalxaqa aquulu xaq un baan dhihi oo ilaahay subxana wa tacala waxaan xaq ahayn kama soo fulo labadaa markii layska daba dhigay oo dhaar oo kale ka dhigan ayaa rabbi wuxuu yihi waxaan ku dhaaranayaa adiga iyo inta ku raacdo oo basharka ah dhammaantiinba inaan jahannamo idinka buuxin saasaa lagu kala tegay marka ibliis la soo eri shaqaysaa layidhi rabbina subxaana wa tacaala dhaartiisi baa meel taalla marka adiga laba mid mukhlasiinta ilaahay ilaashanayo inaad gasho gruubka ilaahay ilaashanayo iyo xisbigiisa iyo inaad gasho kuwaa shaydaanku duubsaday oo jahannamo laga buuxin doono labadaa dariiq baa kuu dhexeeya man shaaa falyumin waman shaaa falyakfur markaas nin walbaba taad qaadi laheed adaa garanaya marka aday ku taalla hawsha saas macana rabbi subxaana wa tacaala qur-aankaa dib loogu noqdayo maadaama suuradda qur-aanka lagu bilaabay saad walqur'aani bidikri soo qur-aan laguma soo bilaabin qur-aankii baa lagu khatimaya waxaad tidhahdaa nebiyow idinma weydiisanayo qur-aanka korkiisa iyo gaadhsiintana aan wax idin gaadhsiinayo idinku dhibanahay wax ujuuraa idin weydiisan maayo waxba idinkagama rabo bilaash wey wamaa ana min almutakalifiina kuwa iskalifana ma ihi iskalifaanta waxa weeye meel aan ku qaadin inaad gelisgeliso waxaadan ahayna inaad sheegato meelaadan gaadhsiisanayna inaad isgaadhsiiso saasaa la yidhahdaa takallufka la yidhahdaa macnaheeda waxa weeya waxaad sheeganaysaa inaad culimo tahay waxna ma taqaanin waxaad sheeganaysaa inaad taajir tahay waxbana ma haysata waxaad sheeganaysaa yacni waxaad sheeganayseed muujisanayso iyo xaqiiqadaadu waa kala gedisay takalluf way takalluf ha isdhibin marka xaqiiqadaada iskaga soco oo ha isdhibina tartiibtaasi u soco cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu sida bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayaa wuxuu dhihi jiray yaa ayuha annaasu man calima shay-an falyaqul bihi waman lam yaclam falyaqul allahu aclam faina min alcilmi an yaqula arajulu lima laa yaclam allahu aclam faina allaha caza wajala qaala linabiyikm qul ma as'alkm calayhi min ajrin wma ana min almutakalifiin cabdullahi mascuud radi allahu canhu saxaabigii jaliilka ah wuxuu dhihi jiray wardadow ninkii shay ogaado oo cilmi u yeesha ha sheego ninkii aan shayga garanayninowna allahu aclam ilaahay baa garanaya kaga baxo u daa ha iskalitinoo ha gelin maxaa yeelay cilmiga waxaa ka mid a ruuxu wuxuusan garanaynin inuu yidhaahdo ilaahay baa garanaya oo uu ka gaabsado cilmigay ka mid tahay allana qur-aanka wuxuu ku yidhi oo nabigiisa ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiina inaad isgeliso bad aadan ka bixi karaynin waa takalluf ku gaabso intaad garanayso waraxima allahu man carafa qadra nafsii qiyaastaada haddaad taqaano aad bay kuugu fiicantah inaad jaahil tahay wax garanayso haddaad wax garanayso mustahwahagu inteebuu dhan yahay masaa-isheebaad geli kartaa kuweebaadan geli karaynin inaad isgarataayo aad bay u qiimo badan tahay laakiin haddaad isu haysato adoo jaahil ah inaad aqoon leedahooda caalim tahay mushkilada ugu wey manaa iskalifi waxaadan garanaynin ha isku dhibine aad bay u fududahay inaad tidhahdo allahu aclam ilahay baa garanay maceebaa alimaamu maalik caleyh raxmatullahi imaamu daari lhijra caalimkii imaamu shaafici iyo rag badanba u ahaa sheekha u ahaa ee madiine intuu joogay aan laga hadli jirin yani laa yuftaa wa maalikun fi lmadiinati ninkii la yidhi wey magaalada madiine oo uu maalik joogo lagama hadlo nin kaloo wadaada kama hadli karay ninkii sidaa la yidhi afartan mas'ale inta la weydiiyey buu soddon iyo dhowr mas'alo wuxuu ku jawaabay allahu aclam markaasaa waxa la yidhi imaamu maalik o ninkii su-aalaha weydiinay imaamu maalikow sidani si maaha imaamu maalik baa maanta afartan mas'ale inta la weydiiyey buu dhowr iyo soddon gana waaye ceeb bay kugu tahay bu wuxuu ku yidhi ka baxdu dadka agtiisa aan ka ceegoobo ilahay agtiisa intaan ku ceegoobi lahaa buri saas way macana qoys waxba hayswaalin hana isdhin iska tartiibso waxaad garanaysa sheeg waxaana garanaynin allahu aclam saas way macana qur-aankan ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala waa waano khalqigoo dhan baa la waaninayaa waadna ogaan doontaan warkiisa wakti kadib baad ogaan doontaan hadda sheekay nagu tahay sooma ahlu jannahu saasay heli doonaan ahlu naarku halkaasay mari doonaan waxaasaa imaan doona geeri baa imaan doonta qabri baa imaan doona waxaan oo dhan hadda sheekay nagu tahay sooma waa oon dhegteenna unbay ku dhacday lakin xaqiiqadeeda miyaynu haynaa wakti dhow kadib baad warkiisa ogaan doontaan oad isdul taagi doontaan laakiin markaasi waa mar ay tala fara ka baxday oo mindi uu isku tagtay waxba aadan macnaha arrintaada ka qaban karin mana saas wey qaala wuxu uhi rabbi subxaana wa tacaala falxaqu fa ana anigu alxaqu baan ahay midka xaqa wey ama waxaa la dhihi karaa falxaqu xaqu qasamii dhaartayda weeye walxaqa xaqa ayaanan aquulu odhan eh xaqaanan dhihi eh laamla'anna walle inaan buuxin oo buuxini jahannama minka adiga xaggaaga ibliisow iyo wa minman cidda tabiicaka ku raacday xaggooda jahanamaan ka buuxin minhum oo basharka ka mid a ajmaciina dhammaan qul waxaad dhahda nabi maxamedow maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi qur-aanka korkiisa min ajrin wax ujuuraha wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa iskalifa oo ismashaqeeyo waxayna qaadi karin isasaaraa ama meelayna geli karin isgeliya ma ihi in huwa muusan ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waano mooye wax kale ma aha lilcaalamiina uunka la waaninayo walataclamunna walle waad ogaan doontaan ood ogaan doontaan naba'ahu warkiisa bacda xiinin wakti kadib oo waa goorma waa geerida wixii ka dambeeya markaad dhimataan ayaad warku sheegaya xaqiiqadiisa u tegi doontaan bismi llahi araxmaan araxiim suuratu zumar suuraddana waa suurad makiya oo tii ka horraysay bay la mid tahayo mabda'a ay ku wareegaysa iyo tiirdhaxaadka suuraddani waa ilaahay xaqa uu addoommada ku leeyahay oo tawxiid iyo cibaado wey macnaha tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allahi alla xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alxakiimi ee xikmadda u saaxiibka ah innaa anagu anzalnaa waan dejinnay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkii baanu soo dejinnay bilxaqi isagoo xaq wata ee facbud illaha alla caabud mukhlisan adoo u saafi yeelaya lahu alle addiina cibaadada iyo hoggaansanka adoo u saafi yeelaya alaa hooy lilaahi ilaahay keligii buu u sugnaaday addiinu hoggaansanku ama cibaadadu isaga keligii baa iskale diinkii alkhaalisu ee saafida ahaa cibaadada saafida ah een baraxa lahayn iyo hoggaansankan saafida isagaa iskale waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi alla ka sokow awliyaaa kuwa ay caabudaan maa nacbuduhum qaa'iliina iyagoo odhanaya maa nacbuduhum ma caabudayno kuwan awliyada ah ilaa liyuqaribuunaa inayna dhoweeyaan mooye wax kale uma caabudayno ilallahi alle inay noo dhoweeyaan zulfaa dhowaansho kuwa sidaa odhanaya sidaas ilaahyadaa samaystay ina allaha alla yaxkumu wuu xukumi baynahum dhexdooda ayuu kala xukumi iyagiiyo kuwayga iska soo horjeedaan fiihi maa shay dhexdii buu ku kala xukumi fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin maxaa yeele ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man cid huwa isaguba kaadibun beenaalo ah kafaarun oo kufrin badan kitaabkan soo dejintiisu xagga ilahay buu ka yimid nebi maxamedna jeefkiisa kalama imaanin yahuud iyo nasaarana uma akriyin odayna muusan ka baranin shayaadiin iyo jinna uma keenina xagga ilaahay buu ka soo degoo laga keenay allaha ku tilmaaman cizada iyo awoodda iyo sharafka ku tilmaaman xikmadana ku tilmaaman oo aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo tashriicaadkiisuba xikmadda ku salaysan yahay waa lagu waxaa la yidhi annagaa soo dejinnay oo adiga kugu soo dejinnay kitaabkan isagoo xaq wata markuu soo degay xaq buu kusoo degay imaanshihiisa xaq bay ahayd xaq buuna watay mabdac uu ku salaysan yahay kitaabkanina waxa weeye facbud illaha mukhlisan lahu ddiin asaaskuwa kac yacni lafdhabarta iyo tiirdhaxaadka uu qur-aanku ku wareegayo alla caabud weeye keligii adigoo weliba cibaadada iyo diinta u saafi yeelayo cid kale aan la wadaajinayn oo maxay saafi ka dhigaysaa shirki iyo la wadaajin oo dhan la wadaajintu ama tii weyneed ee diinta lagaga baxay ha noqdo oo ilaahay cid aan ahayn ood la barido ilaahay cid aan ahayn ood ula gowracdo ilaahay cid aan ahayn ood rajo aad ka yani waxa wey wax ka rajayso tala saarato aada rumayso inuu macnaha wax gacanta ku hayo kownkan maamulo middaasi diintaa lagaga baxa iyadu waa khataro weyweynta waxaa kaleetood ka saafi yeelaysaa qalbigaaga in aad dan kale ka yeelato cibaadada ilaahay aada u gudanayso subxana wa tacala ciddan dana kale yayna ku gelin oo ah masalan ha lagu arko ha lagu ammaano ha lagu sheeg sheego waxoogaa dana aad ku gaadhid saas way macnaa arrimahaana ka ilaali niyadaaduna ilaahay keliya ha ahaato iyo inaad janno kaga doonayso iyo inaad cadaab ka cararayso camalkan aad samaynaysana ilaahay u barax yeel oo khalqi kale ha u sii marin cid kaleetana ha ka sii dhiganin waasida aad sii marto ha ka dhiganin keligii toos aad wey macna war diinkaasi khaaliskaa ee saafida ah ee aan wadaajinta lahayn een baraxa lahayn ilahay baa iskale subxana wa tacala taasuu ilahay aqbalaa taasuu jecel yahay taasuu mudan yahay laakiin diinta wax ku barxan yihiin oo allah markaad tidhaahdo awowgay sheekh hebel oo aad garab dhigayso oo ilaahayow markaad tidhaahdo sheekh hebel oo aad ka daba dhahayso oo rabbiyow markaad tidhahdo sheekh cabdiqaadir jiilaani oo aad ka dambaysiinayso diin khaalisa maaha diin khaalisa maaha diinta khaaliska ilaahay rabaaye waa mid isaga mooye cid kaloo meesha la soo ganiye uusan jirin taasuu xaq u leeyahy qolada marka meel kaga dhacday mabda'aasaa laynoo sheegay iyo waxay cuskadeen kuwa alle ka sokow samaystay kuwo ay cuskadaan oo ay kaalmaystaan oo ay baryaan awliyada kuwaasa laga wadaa kuwaasi ayagoo weliba ku doodahaya markii la yidhahdo war waxan maxaad wax ugu raadsanaysaa dhagaxyaantan iyo khalqigan aan waxba qaban karin waxay ku doodayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ma caabudayna inay gacanta wax ku hayaan waa ognahay inaysan waxba haynin laakiin maxaan u caabudaynaa ilaahay bay nooga dhow yihiin annaguna hadda ilaahay toos albaabkiisa umaba garaaci karnaba toos uguma tegi karno waa in jaranjarro aan usii marno jaranjarro ilaahayna sii gaadhsiisoo naga xigta waa inay jirto sidaas daraaddeed asnaamtani malaa'igtay matalaysaa malaa'igtaasaanu baryaynaa si ay baryadanada ilaahay ugu sii gudbiyaan saasaanu u caabudaynaa ilaahay inay noo dhoweeyaan baan rabnaa wadaadada awliyada caabudaa maxay u caabudaan ya wadaadada awliyada barya ama khalqigi iyo addoommada yidhaahda barya awliyadu waxbay haysaaye maxay u baryaan waxay u baryaan liyuqaribuuhum ila allahi zulfa waa intaa haddayna arrintu kaba sii gudbinba oo qaarkood qaar ka mida waxay rumaysan yihiin ilaahay intuu xilkii kownka wareejiyey inuuba awliyada ku wareejiyey markaasaa waxay ku leeyihiin kownka qawsul acdam buu leeyahy u fiirsada qawsul acdam gargaaraha ugu weyn waa awliyada madaxdooda saddex afar qudbi baa ka hooseeya afarta qudbi afartan budalo iyo nujaba-a baa kasii hooseysa mise toddoba qaaradaha kala joogaa ka hooseysa budaladaa kasii hooseysa nujabada waxuun jaranjaro noocaasoo kala adiga markaad doonaysa ilaahay inaad u gudubto horta albaabka waa inaad soo garaacdo budalada budaladuna waa inay nujabada kusoo gudbiso nujabaduna waa inay aqdaabta kuusoo gudbiyaan aqdaabtuna waa inuu qawsul acdamka kuu gudbiyaan qawsul acdamkuna waa inuu ilahay kuu gudbiyo ilahay waana kudhaba waxa fidi ya waxaasaa lagu dagaalamahayaa oo loo rafanahayaa oo masaajid loo aas-aasanaya oo dhaqaalo loo ururinaya oo dagaal lagula jiraa oo intaa loo rafanaya war waxaasi wax diin laga dhigta maaha ilaahayna muxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadiya cannii fa inii qariib toos iisoo aada waaban idiin dhowahaye maxaa budale iyo nujame iyo qawsulacdam iyo aqdaabtan idinku imtixaanay maxaad u soo maraysaan ya shortcut baad heli kartaan waa dariiq dhow war adigoo muddo gaaban waxaaga ku gudan karto dariiquba toos yahay wareeg dheer maxaad u soo maray haddiiba la yidhahdo wareeggan waxbaa lagu gudan karaa wax jira maa waxaas marka wayna dhawaynahayaaniyo ilaahay agtiisa noo sii wadayaaniyo codsiga nagay u geynahayaaniyo warkaa ka baxa waxaasi waa wixii gaaladii hore ku lumeen waana midda maanta khalqigu ku lunsan yahayoo tawxiidka dhaawaca gaadhay iyo qubuurtan la aaday iyo awliyadan ilaahay xaqiisii la siiyey sababta ka liftay waa shubhadaa lafteeda ilaahay bay kuu dhawaynayaan markaasaa waxaa lagu leeyahay madaxweynahaba haddaad aduu rabta inaad haddaad u tag inaad u tagto doonayso waa inuu wasiir kuu geeyo saasaa lagu leeyahay waa inaad wasiir kaalmaysato inay isku fiican yihiin adigu toos ma utegi kartaa askar baa madaxa kaa soo garaaci saasuu ku leeyahay ilahay baan ku dhaaray roo xafiis ilaahay iyo ninkaa madaxda jaa'irka ah ee daalimka ah bay isku meel dhigaan subxana wa tacala saas way maana waxaan soo marnay aayad taalla macnaa wayacbuduuna min duuni illah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah markii la yidhah war maxaad ku malaysaan ilahay agtiisa inooga ergeynayaan bay leeyihin inayna waxba tarayna waa ogyihiin waan ognahay bay leeyihin laakiin ilahay agtiisa wax nooga tarayaan codsiga nagay u geynayaan way noo shafeecayaan warkaasay aqrin jireen maanta wadaadada masaajida taagan ee cumaamadaha duuban ee dadka tawxiidka ka khalday waxay akrinayaan waa waxaas oo kaleeto shufacaauna cinda allah liyuqaribuna ila allahi zulfa mabaadidii gaaladu akrin jirteen bay akrinaya waana middaa mid ay khalka ku lumiyeen macna marka waxaasoo dhan intaad ka baxdaan ilaahay u saafi yeela cibaadada iyo diinta u saafi yeela baryada u saafi yeela rajada u saafi yeela tala saarashada u saafi yeela waxaad rabtaanba isagaa gacanta ku haya nina hawsi marina saasaa layna baraya macna tanziilu kitaabi kitaabka soo dejintiisu min allahi alla xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi ee qaalibka ah alxakiimi ee falka wanaagsanaaye xikmadow saaxiibka ah inaa anagu anzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baan kugu soo dejinay bilxaqi isagoo xaq wata ee facbud illaha alla caabud mukhlisan xaalo aad tahay mid saafi yeelaya lahu alle addiina cibaadada u saafi yeelaya oo isaga keligii u samaynayo cid kale aan meesha soo gelinayn anaa hoy lilaahi ilaahay keligiibuu u sugnaaday oo isagaa iskale addiinu cibaadadii alkhaalisu ee saafida ah diinta saafida ah een lala wadaagin een la tarixin ilahay keliya iskale isagaa mudan amaa midda la taraxo waxaa iskale kuwa kalane saas meeshaasaa wuxuu leey ibnulqayim caleyh raxmatullah waxay aayaddu sheegaysaa haddiiba meesha badax aad soo geliso diintii ilahay maba ahaba cibaadadii ilahayna male kuwo kalaa leh waana sida xadiiska saxixa nabigana kusugn sal lay slam man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirka wa xadiisulqudsigi ninkii camal sameeya camalkaana aniyo cid kale naga dhaxaysiiya buu rabbi leeyahay isagiyo camalkiisiiba waa isu daynayaa buu rabbi subxana wa tacala saas way maanaa marka ilaahay mayl ma laha wax cid kale uu la wadaagi karaa ma jirto haddiiba wadaag meesha soo galo ilahay meesha waa ka baxaya kuma jiro mana rabo kaana ajirsiin maayo waana kugu cadaabaya macnaha waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi alla ka sokow wliyaaa kuwo ay ku xidhan yihiinoo kaalmaystaan maana iyaga oo ku qawlaya qaa'iliina iyagoo odhanaya maa nacbuduhum ma caabudayno kuwan ilaa liyuqaribuuna inayna dhoweeyaan mooye ilallahi alle xaggii inay noo dhoweeyaan zulfaa dhowaansho wax kale kama rabnee saa un baan u rabnaa kuwa odhanaya ina allaha alle yaxkumu wuu kala xukumi baynahum dhexdood fiimaa shay dhexdiibuu ku kala xukumi fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihin ninka awliyada hala caabudan ee qubuurta dadka ku wada iyo ninka ilaahay xaqiisa u doodahaya war ilaahay keliya hala caabuda leh adduunyada nin walba qumanihiisa qoorta ugu jiro siraac iyo looltankooduna wax dhammaanaya maaha laakiin maxkamadoodu waa goorma ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man cid huwa isaguba kaadibun beenaala kafaarun oo haddana kufrin badan alla subxaana wa tacala ma hanuuniyo low araada allahu alla hadduu doono an yattakhida inuu samaysto waladan ilmo inuu samaysto lasdafaa wuu dooran lahaa mimaa yakhluqu wuxuu abuuray wuxuu ka dooran lahaa maa yashaau wuxuu doono subxaanahu nasahidiisa uu waxaa ka nasahay huwa isagu allahu alle alwaaxidu allahu alle wey alwaaxidu mid keli-a wey alqahaaru ee qasbidda badan mabda'ana tawxiidka haddii laga hadlay mabaadiday ku kharibnaayeen waxaa ka mid a aflagaadada iyo ilaahay inay meel kaga dhacaan oo yidhahdaan carruur buu leey taasaa laga hadlaya waxaa leeyihi haddii allah subxaana wa tacaala uu doono inuu ilmo samaysto ma idinkaa uu dooraya mise isagaa dooran lahaa khalqigiisa ayuu kuwa ugu roonoo ugu sita yuu ka dooran lahaa hadduu rabo inuu ilmo samaysto sooma laakiin idinka laydinma daayanoo lama dhehen idinku ilaahay u doora oo idinku waa wiilasha idinsa siiya isagana gabdhaha siiya ma idinkaa la dhihi laha idink ilaahay u doora mise isagaa dooran laha isagaa dooran lahaa wey. haddii uu ilmo samaysanayo waa masalada la yidhahdo hadda kahor baan usoo mar soo marnayo yani waxa weeye ashartu bilmustaxiil shay mustaxiila haddii shardiga lagu xidhaayo macnaheedu waxa weeyaan inuu dh- inuu dhacayahay lagama fahmay inuu dhacay ilaahay ilmo ma samaysanayo laakiin ayaga ayaa intay qaybiyeen baa waxay dhahdeen wiilashana annagaa le ilaahayna gabdhuu leeyay markaasa waxaa la leeyahy war hee dhaha haddii ilaahayba uu kaba dhigay inuu gab- carruus samaysan lahaa ma idinkaa u doori lahaa mise isagaa khalqigiisa kuwuu raba ka dooran lahaa isagaa ka dooran lahaa wey marka caqligoodii baa kolba dhinac lagaga imaanaya kolba dhinac baa wax laga fahansiinaya kolba dhinac baa wax laga tusaya laga istaajinaya macnaha low araada hadduu doono allahu alle an yattakhida inuu samaysto waladan ilmo inuu samaysto hadduu doono oo arrintaa uu dooni lahaa weeye ma dhacayse lastafaa wuxuu dooran lahaa mimaa yakhluqu mimaa khalqiga yakhluqu uu abuuray kuwa uu abuurayo yashaau wuxuu doonuu ka dooran lahaa isagaa xulan lahaa oo dooran lahaa ee idinku maydaan doorteen way macnaha subxaanahu alla nasahidiisa ceeb uu ka nasahan yahay oo shariik uu ka nasahan yahay oo naqsi oo dhan uu ka nasahan yahay huwa isagu allahu alla wey waa midka la caabudo cibaadada leh alwaaxidu midka keligii a weeye oo wax labeeyo uusan jirin alqahaaru midka qasbida badan weeye oo amarkiisa iyo qadarkiisa aan lays hortaagi karayn hada wabilahi towfiiq wasal allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi